magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa tan iyo markii lagu dhawaaqay inay tahay degmo waxaa si dardar leh ugu tilaabsanaysaa horumaro kala duwan taasi oo suurtagelisay in shirkado badan oo kala duwani magaaladu ay xarumo ka samaystaan shirkadaha ku badanayo degmada dhobley ayaa ka qayb qaadanaya horumarinta guud ahaan degmada dhismayaasha wadooyinka muhiim ku ah degmada dhobley shirkadda nadaafadda jubba waa shirkadda keli ah ee xilligani ka horgasha degmada dhobley islamarkaasina ka shaqaysa nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyadoona fursado shaqo abuur ah u samaysay dhalinyarada degmada kasoo jeeda kuwa oo ka howlgala shirkadda magacayga saddexan waa maxamed cabdulaahi salaad kambaniga waxaan u qaabilsanahay qaybta mataqaanay kologtarka ururinta xisaabaadka iyo macaamiisha soo kordha diiwaangelinteeda waxaan u dhexeeyaa milkiilaha kambaniga iyo bulshada loo shaqaynayaan isku xidha shaqo waa un shaqo marka shaqo yaryaraysi ma leh shaqanafaan ma gasho dhalinyarada qayb waxaa laga yaabaa inay dhahaan ma anigo ama in hebel ama hebel ayaa qashin mataqaanaa ka shaqayn ama wixigaasa niyahow taasi waxaan leeyahay anigu waa yar aragti xumo shaqo waa un shaqo ama kambani ka shaqee ama diyaarad wad ama qashin ka shaqee shaqo waa un shaqo walaahi fursad shaqo abuuroo fiican baan ka helay xaafadaha annaga waxa aan ku biilanna ee masaariif noo ah waa waxa un aan kambaniga ka helay in mushaharahaan u qaadano ama ha yaraada ama ha badnaadee waana waxaan ku qanacsannahay waa sax horta horta shaqo la-aan ma jirto qofku isaga uunbaa iska dhaadhicinaya inay shaqo la-aan jirto laakiin wax shaqa la-aana oo jirtaa ma jirto haddii aad shaqo u dhaaqdo weeye shaqana lama waayo maanta haddaad soo baxdo ood shaqaysato wax alaale waxaad doontaad ka shaqaysan kartaa waad xamaalan kartaa dhagax baad guri kartaa ciid baad guri kartaa guri la dhisayaad ka qayb qaadan kartaa mataqaanaa diyaarad baad dejin kartaa xamuulkeeda shaqa la-aan ma jirto shaqada unbaa laga faanahayaa laakiin ani waxaan leeyahay shaqa la-aan ma waa yuusuf cali axmed waxaan ka shaqeeya waana jubba kambaniga oo ku yaalo magaalada dobley khaasatan waxaan u qaabilsanahay xagga daroolnimada maasha allah walahi fursad oo qaali oo fiican waaye oo dhallinyaraha dad ay ka shaqayn lahayd way fiican tahay oo ninka ragga ee yani baagamundada wax ka fiican in qofka uu shaqaysto oo waxtarkiisa iyo wixiisa uu soo marsado meel iska taag dhallinyaranimada uma fiicno isbedel ballaaran oo dhanka nadaafadda ah ayaa laga dareemayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada dobley